baarlamaanka wadamada carabta oo shirkooda labaatanaad kusoo gabagaboobay dalkaasi kuweyt ayaa guddoon ku gaaray in la dhiso guddi heer sare ah oo booqasho ku taga wadamada ku jira golaha ammaanka ee qaramada midoobay midooda yuruba iyo dowladda faatikaanka sida lagu xusay bayaanka baarlamaanka wadamada carabta ujeeddada wafdiga ama guddiga ayaa noqonaya mid u sharxaya wadamadaasi xadgudubyada israa'iil ay ka geysanayso deegaanada barakaysan ee islaamka iyo masiixiyiinta ay ku leeyihiin magaalada qudusa ee dhulka reer falastiin war murtiyeedka ka soo baxay baarlamaanka dunida carabta ayaa si adag loogu sheegay in la garab istaago iska caabinta ay wadaan shacabka falastiiniyiinta wafdiga ka qayb galay shirka baarlamaanada carabta ayaa isku raacay in marnaba deganaansho iyo nabad aysan ka dhici karin bariga dhexe ilaa xal loogu helo bay yidhaahdeen mashaqada haysata shacabka reer falastiin taasoo gundhig u ah in falastiin ay noqoto dowlad sharci ah oo la aqoonsan yahay ayaa lagu yidhi warmurtiyeedka ka soo baxay baarlamaanka carabta guddoomiyaha baarlamaanada wadamada carabta al sayid axmed al jarwaani ayaa ugu baaqay dunida carabta inay si dhab ah u garab istaagaan shacabka reer falastiin inta laga dhisayo dowlad rasmi ah oo falastiin ay leedahay oo caasimadaydu tahay bariga magaalada qudusa guddoomiyaha baarlamaanka carabta ayaa sidoo kale ugu baaqay madaxda falastiin inay dhisaan dowlad midnimo qaran oo matasha qaybaha bulshada oo dhan dhinaca kale shirka baarlamaanka carabta ayaa lagu soo hadalqaaday arrimaha dunida carabta sida dowladda soomaaliya suuriya iyo waddamo kale xubno ka socday baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya oo shirkaasi ka qayb galay ayaa faahfaahin ka bixiyey xaaladda dalka soomaaliya iyo waxqabadka dowladda federaalk ee dalkaasi mudane cabduqaadir cosoble cali oo ah guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka dowladda soomaaliya oo wafdigaasi hogaaminayay iyo xubno kale oo la socday ayaa la kulmay qaar ka mid ah madaxda baarlamaanada carabta intii ay joogeen magaaladaasi kuweyda sida ay sheegayaan warbaahinta wadamada carabta xubnaha baarlamaanka soomaaliya iyo mas-uuliyiinta kale ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka dowladda soomaaliya iyo wadamada carabta gaar ahaan kuwa khaliijka shirka baarlamaanada wadamada carabta ayaa magaalada kuweyt ka socday labadii maalmood ee ugu dambeysay waxaana ka soo qayb galay xubno ka socday baarlamaanada laba iyo labaatanka dal ee dunida carabta kaasoo sanadkiiba mar lagu qabto waddan carbeed xuseen saxnuuni v o a khahira